assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duur wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka duur maantaan idiinayna kuwada ugu dooron madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo si adag uga hadlay dooda ah ee culimmada qaarkood ay ka keeneen wax kabeddelka dastuurka dalka gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan oo ay ciidamo gelbinayaan oo maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi
faahfaahin ka soo baxaysa dagaal ciidanka dowladda ay ku al-shabaab ku dhex maray duleedka degmada xaradheere ee gobolka midoobe ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee dowladda turkiga ee soomaaliya
hay-adda sodmaah oo maanta ah shixnad gargaar ah u dirtay magaalada kismaayo ee jubbaland taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo kormeer ugu tegay ciidamo cusub oo taraafika oo dhowaan tababar loo soo xiray
akhbaaraadka dibaddana wadahadalka israa'iil ee xamaas ay lahaayeen oo la isku mari laayahay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
arbaco taariikhdana waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha saddexaad sanadda toddobiy labaatan saddexaad labada kun afariyo labaatan kusoo dhowaada warka oo dhammaystiran
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si adag kaga hadlay dooda culammada qaar ay ka keeneen wax kabeddelka dastuurka dalka madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay munaasabad ka dhacday gudaha madaxtooyada soomaaliya ayaa waxa uu khudbad dheer ujeediyey si adag ugu nucnuucsaday arrimo badan oo ay ka mid yihiin khilaafka iyo kala aragti duwanaanshaha ka taagan wakhtigan arrinta wax kabeddelka dastuurka dalka waxaana uu soo qaatay doodihii ugu dambeeyey oo ay culammada qaar gaar ahaan culammada ahlusunna wal-jamaaca ay ka keeneen hanaanka ay ku socoto wax kabeddelka dastuurka dalka waa ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlaya looga wada dhawaajiyay cawo aada iyo aada u weyn oo fadli badan waaye ramadaan bil ramadaan iyadoo ay tahay iyo tartankii maxaan ku idhaha qur-aan kariimka ah culimadii dhammaan madaxtooyadii jamhuuriyadda intaasoo isla socotaahi waa cawo marka muhiima waaye waxaan rabaa inaan aada iyo aad aan ugu mahad celiyo wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee soo qaban qaabiya barnaamijkan mar walbana u taagnaa dowladaha kale iyo ummadaha kale kasoo horjeeda ama ay colaada kala dhexaysa inay dum inay dumaan inay ka shaqeeyaan inay dumaan inay jecel ka shaqeeyaan marka waxyaabaha aasaasaadka ah oo hooyada macalinka waxyaabaha yani ummadda markii la duminayo laga dumiyo macalinka ka mid ah macalinka in mujtamaca dhexdiisa ou ixtiraam ku lahaan waayo oo weyneyn ku lahaan waayo oo shaqadiisa shaqo fiican aanan loo arag oo calaamooyinkaas markay muuqdaan ummaddaas waxaa la yidhaha waa ummad dumi rabto waayaa la yidhaha macalinkii wax baraya dadka haddii uuna karaamaysnayn uuna sharaf lahayn oo macalinkii aan la dhehin loo wada istaagayn muxuu ahaay mihnada uu hayee waxbaridda iyo asagaba ay wax iska hooseeyo oo macnaa aan lahayn ay u ekaadaan ama loo ekaysiiyo ummaddaasi siima taagnaatay waa ummad sii dumaysaa la yidhaah marka waxaan rabnaa in barashada guud ahaanba tacliinta barbaarinta in la xoojiyo oo la weyneyo la-anna muxuu ahay wiilasha iyo gabdhaha yaryar waxay xambaarsan yihiin mustaqbalka ummaddan beri ummaddu siday u ekaanay dadkaas yaryar sida u yaaliina laga arkaa haddii aan ku dadaano maalgelino maalgelin waay inay noqdaan aabbayaal iyo hooy
gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan oo ay weheliyaan ciidamo aada u fara badan ayaa maanta waxa uu gaaray xarunta gobolka hiiraan ee beledweyn ruulla shaakir ayaa faahfaahinaya gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka hiiraan muuse salaad wehliye ayaa waxa uu gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi kadib markii uu maalmo kahor xilkan u magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle cali cabdulaahi xuseen gudlaawe muuse salaad wehliye oo ay gelbinayaan ku dhowaad labaatan gaadiidka dagaalka ah ayaa safar dhinaca dhulka ah ku galay magaaladaasi oo ay weli ka taagan tahay xiisad xoogan sidoo kale waxaa safarkiisa qeyb ka ah xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hirshabeelle kuwaas oo lagu soo dhaweeyey marka ay tageen halkaasi degmada beledweyn ayaa waxaa dhowaan ka dhacay dagaal hirshabeelle looga saaray magaaladan kadib markii ay isku dhaceen ciidamada taabacsan maamulka la magac baxayo hiiraan state oo kasoo horjeeda maamulka uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guulaabe gudoomiyaha cusub ayaa la filayaa inuu dhowaan xilka kala wareego gudoomiyihii hore ee gobolkaasi cabdulaahi sufurow oo xilkaasi hayay tan iyo bishii juun oo sanadkii hore markaasoo uu bedelay cali jeete cismaan sufurow ayaa mudada la tacaalayay mucaarad xoog leh oo kaga imaanayay qaar kamid a siyaasiyiinta gobolka oo uu ka mid yahay cali jeete oo diiday inuu xilka ku wareejiyo markii lasoo magacaabay gudoomiyaha cusub oo dhallinyaro ah ayaa ka mid ahaa golaha wasiirada hirshabeelle wuxuuna ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada ee maamulkaas faysal salaad ayaa waxaa hortaala shaqo adag oo ay ugu horeyso wax ka qabashada tabashada reer beledweyne oo weli diidan maamul goboleedka hirshabeelle hiiraan oo xudun u ah kacdoonka shacabka ee ka dhan ah kooxda al-shabaab ayaa waxaa haatan la degay khilaafo ka dhashay dhanka maamulka oo u dhexeeyo madaxda sare ee hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kasoo jeeda gobolkaas oo xildhibaano qeyb ka yihiin
aad ayuu mahadsan yahay waryahayaga juula shaakir dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiifiirno faahfaahin ayaa kasoo baxaya dagaal ciidamada dowladda soomaaliya iyo al-shabaab ku dhex maray duleedka degmada xaradheere ee gobolka mudug cali aadan axmed ayaa faahfaahinaya
ciidanka dowladda dadka deegaanka iyo maamulka degmada xaradheere oo iskaashanaya ayaa deegaanka bacad faarax aadan oo toddoba kilomitir u jira degmada xaradheere ku weeraray dagaalamayaasha al-shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus gudoomiyaha degmada xardheere maxamed yuusuf oo dagaalka qayb ka ahaa ayaa waxa uu sheegay in dhowr joho ay ka weerareen al-shabaab islamarkaana halkaasi ay ku dileen tiro ka tirsan dagaalmayaasha al-shabaab ay ku jiraan jaaniib gudoomiyaha ayaa sheegay in dagaalka uu socday muddo saacado ah oo xidhiira isaga oo xaqiijiyay inay haatan ay ku sugan yihiin goobihii dagaalka markaasi uu ka dhacay ama lagu dagaalamay gudoomiyuhu waxa uu sheegay inay jiraan askar ciidanka dowladda ka tirsan oo ku dhintay howlgalkaasi waxauna tilmaamay in laba ciidan oo ay gacanta ay iskula tageen markii ay ku dhowaadeen rasaasta ay ku dagaalamayeen ay halkaasi ku dhinteen waxauna sheegay in ciidanka al-shabaab ay ciidamo badan ay kusoo daabuleen deegaanka bacad faarax aadan si ay ugu weeraraan degmada xardheere laakiin waxa uu sheegay in ciidanku ay ku dagaalameen in markaasi dagaalamayaasha al-shabaab ay kaga guuleystaan sida ay uga saari lahaayeen deegaanka bacad faarax aadan
wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee dowladda dalka turkiga waxaa warkan faahfaahinaya waryaheena saleemaan
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee jamhuuriyadda turkiga u fadhiya soomaaliya mudane alber actas oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka walaaltinimo iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo sidoo kale turkiga ra-iisul wasaaraha oo danjiraha cusub ugu hambeliyeyey mas-uuliyadda loo igmaday ayaa sheegay in turkiga uu yahay walaal dhab ah oo ay leedahay soomaaliya kaasi oo xiliyo adag soo garab taagnaa dadka iyo sidoo kale dowladda soomaaliyeed kana taageeraha dhinacyo badan oo kaabaya horumarinta dowladdhiska soomaaliya dhankiisa danjiraha cusub ee dowladda turkiga u fadhin doona soomaaliya danjire alber actas ayaa tilmaamay inuu sii xoojin doono xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal ee soomaaliya turkiga isagoo uga mahad celiyey dowladda iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed soo dhoweynta diiran ay u sameeyeen
hay-adda sodmana maanta waxay deeq raashin ah oo gaaraysay ilaa iyo afar kun oo tan ay gaarsiisay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee soomaaliya
hay-adda amaarinta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma ayaa maanta shaxnad gargaar ah oo gaarayso afar kun oo tan u dirtay dowlad goboleedka jubbaland waxaana doonidan sida gargaarka lagu wadaa inay ku xirato dekadda magaalada kismaayo gargaarkan oo dekadda magaalada muqdisho uu maanta ka soo gootiyey gudoomiye ku-xigeenka hay-adda amaarinta musiibooyinka qaranka doctor axmed cabdi aadan waxaa ku weheliyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka maamulka jubbaland maxamed cismaan jaamac iyo agaasimaha waaxda gargaarka ee soodma marwa sahre cali yuusuf gargaarkan ayaa hore waxaa dalkeena ugu deeqay dowladaha raashka iyo sacuudiga waxaana hay-adda amaarinta musiibooyinka qaranka ay sheegtay inay ka go-an tahay caawinta iyo u gargaaridda bulshada soomaaliyeed meel walba oo ay dalka ka joogaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka jubbaland ayaa ballan qaaday in gargaarkan dadkii mudnaa ay gaarsiin doonaan gudoomiye ku-xigeenka hay-adda amaarinta musiibooyinka qaranka doctor axmed cabdi aadan ayaa ka warbixiyey gargaarka kaneye oo ay taariikhdu tahay lix iyo labaatanka bishii saddexaad laba kun afar iyo labaatanka waxaan joognaa dekan daaweyna magaalada muqdisho oo aan u nimid run ahaantii munaasabad aan eh, ku gaarsiinayno gargaar eh, dowlad goboleedka jubbaland waxaa maanta halkaan laga rarayaa eh, raashintan afar kun oo tan oo run ahaantii eh, qayb ka mid ah ay timir tahay badankiisuna uu yahay qamadii oo loogu talagalay inuu gaadho eh, dowlad goboleedka jubbaland iyo maaragtay dadka ku tabaalaysan iyo xaaladooda si loogu maaragtay eh, maareeyo ama loogu gargaaro waxaan runaantii eh, mar labaad ah, aan ku faraxsannahay inaan marar horena kaalmo gaadhsiinay eh, dowlad goboleedka jubbaland maantana ay sidoo kale tahay qayb ka mid ah ama dowlad goboleedka jubbaland gargaarkii eh, loogu talagalay oo la gaadhsiinayo waxaa nala jooga oo maashaan maaragtay gargaarkaa nagala wareegaya wasiir ku-xigeenka eh, maare wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladweynaha jubbaland Eh, runaantii waxaa weeyaan gargaarkan uu xilligii ramadaanku ku soo aadayaa oo islaahay subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala inuu dadkaas oga dhigo waxay maaragtay ku intifaacaan oo kaalmo u noqda bishaan ramadaan gudaheeda inay maaragtay uu gargaarkan gaaro oo maaragtay ay noqdaan dad ka faa'iidaysan lahaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay dad badan ka faa'iidaystaan Eh, waxaanan rajaynayaa inuusan noqonin kii ugu dambeeyey ee mar walba wixii hay-addu ay keento ama hay-adda la joogto in dowlad goboleedyada gaadhsiiso hadday noqoto dowlad goboleedyada kale iyo tan maanta la gaadhsiinayo jubbaland mid- mid- intaba marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay si fiican nooga faa'iidaysto waanan ku faraxsannahay inaan gargaarkan maanta u jiro eh, kismaayo oo ah maaragtay eh, dowladyada jubbaland caasimad eh,
taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa kormeer ugu tegay ciidan ibliis ah gaar ahaan ciidanka ilaalada wadooyinka oo lagu soo biiriyay ciidankaasi tobabar loo soo xiray faadimo cabduqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa
waa ciidan cusub oo dhowaan tababar loogu soo xiray taliska ciidanka booliiska ee jenaraal kaahiye waxaa loogu talagalay inay ka shaqeeyaan ciidamadan siina xoojiyaan furista wadooyinka caasimadda kuwooda ugu jaamka badan xilliyada ay jiraan mashquulka wadooyinka saa'idka ah halkan oo ah taliska qaybta guud ee nabadgelyada wadooyinka ee fiisha taraafiko kormeer shaqo waxaa ku yimid taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeya guuta sulub axmed firin oo uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda maamulka gobolka banaadir qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliiska madax sar oo ka socotay wasaaradda amniga dalka iyadoo sidoo kale halkaasi ay ku sugnaayeen taliyaha qaybta guud ee nabadgelyada wadooyinka ee taraafiko gaashaanla dhexe muuse kayre iyo taliya xigeenka gaashaanle najiib carab siciid baryare oo ah taliya xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir iyo gaashaanle cali goof jooge taliyaha ciidamada gaarka ah ee haramcad gaashaanle cabdixamid fanax iyo sidoo kale gaashaanle sare dulmidi intaasi kadib taliya sulub waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka fiisha taraafiko wixii ka dambeeyey intaasi hadal jeedinta ayaa la gudagalay ugu horeyna waxaa qaatay hadalka gaashaanla dhexe muuse maxamed xasan muuse kayre taliyaha
ugu dambeyntiina wadahadaladii u socday israa'iil iyo xamaas ayaa la isku mari leeyahay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa salaadadii shalay aheyd waxa uu sheegay inuu sii wadi doono qorshihiisa uu ku doonayo in uu meesha ka saaro xamaas isagoo dhinaca kaleetana dhaleeceeyey qaraarkii ka soo baxay golaha ammaanka ee jumciyadda qurumaha ka dhexeysa ee qaramada midoobey ahaa in la gaadho heshiis xabajoojin oo deg deg ah netanyahu ayaa dadaalada xamaas waxa uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo dhalanteed ah isagoo sidoo kale sheegay in uu sii wadayo dagaalka ilaa uu ka gaadhayo ujeedka oo ay u qaadeen oo ay ka mid tahay in la sii daayo maxaabiista in la burburiyo awoodda militariya xamaas iyo in nidaamkooda dowliga ah la baabi'iyo islamarkaasina ay tahay in ay hubiyaan in aanay khaza noqon doonin meel halis ku ah amniga israa'iil sarkaal sare oo u hadlay xamaas ayaa isaguna waxa uu sheegay inay la wadaageen kooxaha dhexdhexaadinta wada in aanay waxba iska bedelin dalabkoodii hore ee ahaa in israa'iil ay si buuxda uga baxdo marinka khaza iyo in markaasi la isdhaafsado maxaabiista israa'iil iyo kuwa falastiiniyiinta ah ee ay israa'iil gacanta ku heso sarkaal sare u dhashay israa'iil ayaa salaadadii waxa uu sheegay in wakaaladda ama salaadadii shalay aheyd waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee reuters in qadar dib markaasi ay ugu yeedheen xubnihii ku matalayay wadahadallada kadib markii la ismari waayey gaar ahaan in xamaas ay sii deyso maxaabiista ay heso warkii duurada kala socoteen dalse nafi muqdisho akhyaartaana dhegeysata ee duurka maanta ah waa nageynta cidda warkayagu seego waxay dib ay kaga heli karaan barahan internetka nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel